بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan xusmahaa cabdilwahaab iska lahaa nagoo kaalmaysanayna sharix sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay baabkii sagaalaad waxaan soo gaarnay baabkii sagaalaad waxaan ku jirnay baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talab alcilmi wa keyfiyati talab isku boorrin laisku boorriyo in cilmiga la raadiyo iyo sida cilmiga loo dalbo waxaan soo gaarnay xadiidka boqol iyo toddobaad wa can jaabirin radia allahu canhu أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها عمر wuxuu ku yidhi rasuulka sal l sl rasuulka allow waxaan maqalnaa mararka qaarkood axaadiis iyo sheekooyin mararka qaarkood golle ay dhici karta inay wacdi iyo waxuun uun xikmo iyo waxba ay ku maleeyaan wuxuu leeyahy marka yani axaadiis baan maqalnaa sheekooyin baan min yahuuda yahuudi ka maqalnaa tucjibunaa na cajabisa aan jeclaysannoo qulubteennu u yeelato afataraa ma noo idmaysaa an naktuba bacdahaa qaarkeed inaan qorno waxaas aan maqlayno nimanka aan ka maqlayno oo xoogaa nala fiican oo nacjabinaaya inaan qaarkood qorno ma noo oggolaanaysaa rasuulka allow fa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala alla alay slam amutahawikuuna antum kamaa tahawakat ilyahuudu waannasaara ma kuwo weeraarsan baad noqonaysaa oo diintiinnii ku weeraarsan oo aad u malaysaan in diintiinni nuqsaanu ku jirto oo markaa loo baahan yahay in meel kale laga dhammaystiro kamaa tahawakat ilyahuudu waannasaara sida ay u wareereen yahuud iyo nasaaro oo ay diinkoodii u kalsoonaan waayeen oo kitaabkii alle ay iska tuureen nabaduuhu waraa'a duhuurihim iyo alla ku sheegay hawadoodii bay raaceen waxay kaloo raaceen nimankoodii cubaadda ahaa iyo kuway culamo ku sheegaayeen iyo waxay u xalaaleeyaanna xalaalaysanayeen waxay ka xarimaanna xarimaayeen iyagoo kitaabka alla khilaafaya marka niman waraarsanay noqdeen yahuudi nasaaro ma sidoodii o kalead marka noqonaysaan laqad ji'tukum waan idinla imid bihaa diintii xaniifiyada ahayd baan idinla imid siyaaqaa ku tusinaaya in laga wado diintii damiirkaas baydaa'a ayadoo cad naqiyatan oo saafi ah marka waa diin muuqata oo saafi ah oo shaki iyo shubhaba ka maran walow kaana muusaa xayan haddii nebiyullaahi muusaa uu ahaan lahaa mid nool maa wasicahu uma furnaateen umana bannaanaateen ila itibaacii inuu aniga i raaca ma ogyi marka isaga laftiisii oo nebiga ahaa hadduu maanta noolaan lahaa uu wakhtigan soo gaari lahaa uma furnaateen inuu i raaca ma ogiye wax kale uma furnaateen marka see adinka idinkugu bannaan tahay inaad hanuun ka raadisaan dadkii lahaa nebi muusaan raacsanna iyadoo anigu aan joogo saasay shuraaxdu sheegeen wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa wariyey koox ahlucilmiga ka mida waxaana ka mid a imaam axmed oo musnadkiisa ku wariyey xadiis jaabir iyo rag kaleba daarimi baa wariyey xadiidka abu yaclaa wariyey iyo kooxo kaleoo ahlucilmiga ka mid a duruq maaragta kala duwan buu leeyahay oo saxaabo fara badan laga wariyey waxaana ku dheeraaday takhriijkiisa oo si fiican uga shaqeeyey sheekh naasiraddiin alalbaani allahu naxariistee kitaabkiisa irwaa ulkhaliil wuxuuna ku xukumay inuu xasan yahay marka xadiidku waa xasan buu leeyahy wadaad kitaabka sharxay waxaana saxiixnimo ku xukumay koox ahlucilmiga ka mid a riwaayaad kala duwanna waa ku soo arooray oo isxoojinaya xadiidka waxaa ku jira in cumar allah ka raali noqdee uu gacanta ku hayey oo uu watay waraaq oo towreed ka mid ah oo uu ka soo qortay ahlu kitaabkii markuu rasuulka arkay sal alla alay slam waxaan uu gacanta ku hayo isagoo taalacanaya yuu carooday rasuulku sal ll ly slam wuxuu ku yidhi marka amutahawikuuna antum kamaa tahawakat ilyahuudu waannasaara waa riwaayo kale mutahawikuunadaas waa isku mid laakiinse bilowgan hore ah inuu isagoo rasuulka arko sal alla ly slam isagoo gacanta wax ku haya iyo weydiinta uu cumar weydiiyey xoogaa farqiga u dhexeeya marka amutahawikuuna macnaha amutaxayiruunu ku fasiray wadaadku afii xayratin anta afii shakin anta afii raybin anta bimaa ji'tu bihi wixii anigu aan la imid miyaad shaki uga jirtaa wixii aan anigu aan la imid miyaa shaki kaaga jiraa laqad ji'tukum bihaa shareecadii waan idinla imid iyadoo cad oo saafi ah isdheehgal iyo taxriifinna aanay gelaynin nabiullaahi muuse hadduu noolaan lahaana uma furnaateen inuu raaco moogiye sababtoo ah rasuulkeenna sal alla ly slam markii lasoo saaray kadib dadka oo dhan waxaa waajib ku ah inay rasuulka rumeeyaan sala allahu alay wasalam risaaladii rasuul kastana waxay ahaan jirtay mid gaar ah oo qoomkiisa ku gaar ah risaalada nebi maxamedna sala allahu aleyh wasalama waa mid caam ah oo bani aadamka oo dhan insi iyo jinni oo khalqiga oo dhan jinni iyo insi inay raacaan lagu waajibiyey risaalo caam ah waa risaalada rasuulkeena sal ly slam wa alla wuxuu yidhi qul yaa ayuha nnaas waxaad tidhahdaa dadow innii rasuuluullahi ilaykum jamiica waxaan idiin ahay rasuul alle xaggiis laga soo diray idinka dhammaantiin waxaa kaloo alle uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuma aanan soo dirin adiga ilaa adoo naxariis caalamiinta iyo makhluuqaadkao dhan u ah moogiyo si kale kuma aanan soo dirin marka risaalada rasuulkeenna sal alla alay slam waxay maaragtay camimtaa labadii qolee mukallafiinta ahaa jinnigii insigiiba rasuul kasta marka waxaa loo soo diri jiray awel qoomkiisa si gaara loogu soo diri jiray maxamedna sala allahu alay slam dadkao dhan baa loo soo diray riwaayo waxaa ku jirta buu leeyahy walow kaana muusaa xayan maa wasicahu ila itibaaci dee waa tii matniga way ku qornayd marka wuxuu ku cileeyey marka wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay maxaa yeelay risaalada nebigeennu sala alla ly slama risaalooyinka ayadaa lagu khatimay oo ugu dambeysa nebinimada rasuulkeennana sal ly slama nebiyadiyaa lagu khatimay kitaabkii qur-aanka ahaana kutubtiyaa lagu khatimay kitaab kastana marka isagaa xaakim ku ah kitaabkeennu ma bannaana marka kutubtii ka horreysay in la fiirsho marka alla uu qur-aanka uu soo dejiye kadib xadiidkan wuxuu ku tusinayaa inaanay bannaanayn in kutubtii hore la fiiriyo sidoo kalena inaysan bannaanayn waxaan rasuulkeennii ahayn sal ly slm in la raaco haddii qof nebiyadii ka mid ah uu joogi lahaa markii rasuulka sal slam la soo saaray wuu raaci lahaa rasuulkeennuu raaci lahaa sal ly slam nebiyullaahi ciisaa isaga waa la kor yeelay isagoo nool ma dhiman nebiyullaahi ciisaa alla wuxuu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu nimankaa yahuudda ee damcay inay dilaan alla waa hoojiye ma aysan dilin mana warin walaakin shubbiha lahum waa waxbaa maaragtay laga qalday oo nin saaxiibkooda ahaa yaa shabihiisi la saaray saaxiibkooday dileen marka nebiyullaahi ciisana ilaahay kor u qaado wuxuu soo degi doonaa marka nebiyullaahi ciisa aakhiru zamaanka magaalada dimashaq la yidhaahdo oo hadda suuriya caasimadda u ah wuxuu ku soo degi doonaa masjidkii ee reer banu umaya ay dhiseen manaaradii caddayd agteedu kusoo degayaa marka minaaradii caddayd ee masjidkaas uu lahaa agteeda yuu kusoo degayaa nebiyullaahi ciisa sida axaadiistii saxiixa ku soo aroortay waana uu soo degayaa nebiyullaahi ciisa isagoo maaragtay wax kala xukumaaya oo caadilnimo wax ku xukumaaya salaadda ay muslimiintu dukanayaanna asagoo ma'muum ayuu dukanayaa markuu yimaado ay dadku gartaan ninkii imaamkaada salaad dujinayaa dib u baxaaya si nebiyullaahi ciisaa uu salaaddii u dujiyo nebiyullaahi ciisa waa uu ka diidayaa imaamkii uu leeyahay duji dadka adugu inna bacdakum calaa bacdin umaraa idinka qaarkiin qaarka kale ayaad maaragtay u tihiin umaro takrimat allaahi hadi lumma waa karaameyn alla uu karaameyey ummaddan marka idin duji maayu yiri idinku mid adinkan kamid idin dujiyo marka uu soo dego marka nebiyullaahi ciisaa qur-aankii buu wax ku xukumayaa injiilkiina marka meelaa la iska dhigaa wuxuuna farayaa nebiyullaahi ciisaa dadkii inay raacaan nebiyullaahi maxamed sala allahu alay wasalam marka uu soo dego wuxuu ka mid noqonayaa dadkii raacsanaa rasuulkeenna sal ll ly slam markuu rasuulku kula kulmay nebiyullaahi ciisa samadii isaga macnaha jasad ahaan iyo ruux ahaanba waa ula kulmay ambiyada kale noocaas ma ahayn ambiyada kale waa ruux ahaanba ula kulmay macnaha jasadka waa un loo suureeyey bas maqsuudku wuxuu yahay inay waajib tahay raacidda la raacaayo rasuulkeenna sal ll ly slam oo ay waajib tahay in lagu kaaftoomo qur-aankii oo aanay bannaanin in towraad la fiirsho meeshan marka xadiidku wuxuu ku tusinayaa inay xaaraan tahay in towraad diin laga raadsho iyo cilmi markii nebigeenna lasoo diray kadib sal alla ly slam waxaa kaloo xadiidku uu ku tusiyey caradii uu rasuulku sal ly slam carooday iyo xanaaqi uu xanaaqay uu ka xanaaqa arrinkaas sidoo kale wuxuu ku tusinayaa xadiidku haddii qofku uu maaragtay towraad fiirfiiriyo uu wax ka baarbaaro inuu yahay qof shaki ku jiro sababtoo rasuulku sal ly slam cumar wuxuu ku yidhi warma shaki baa kugu jira buu ku yidhi sida yahuud iyo nasaaro diinkooda uga shakisa taas marka haddii ay caddaato culammadu laba qowl bay ku leeyihiin towraad in la fiiriyo qowlka koowaad wuxuu yahay waa xaaraan waa xaaraan in towraad injiil iyo zabuur la fiiriyo sinaba uma bannaana qofnana uma bannaana ama qofkaasi ha noqdo qof wax yaqaano caalima ama ha noqdo qof aan caalim ahayne ha noqoto wakhtigii qur-aanku soo degaayey ama markii qur-aankuu soo dego kadib ha noqotee culamo badan marka saasay qabaan qowlka labaadna wuxuu yahay waa xaaraan in kutubtaas la fiiriyo laakiinse arrin iska daysan maaha oo ahlu cilmiga lagu kalsoon yahay inay towraad fiiriyaan waa u bannaan tahay iyadoo qasadkoodu uu yahay yuhuuddu wax ay sheeganayso oo baatilka ah in mararka qaarkood la iska dafciyo ama waxa kirishtaanku ay sheeganayaan oo qasadku uu yahay calaa kulli xaal in diinta islaamka loo gargaaro qowlka labaadna wuxuu yahay inay xaaraan tahay in la fiiriyo kutubtooda laakiin si mutlaqa maayo wax isaga daysan maaha ee ahlucilmiga lagu kalsoon yahay inay towraad fiiriyaan way u bannaan tahay si ay macnaha wix yuhuud iyo nasaare ay sheeganayeen loo maaragtay buriyo oo looga hortago ama un diinka loo gargaarayo wixii dacwa ilallahi ku saabsan iyo jihaadka cilmiga ah qowlkan labaad iyo ahlu cilmi badanu ay qabsadeen buu leeyahay kitaabkoodaadka sharxay kutub fara badanna way alifeen ay ku caddaynayaan bedelaadii lagu sameeyey injiil iyo towraat ibnu teymiya wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo aljawaab asaxiix liman badala diin almasiix wax fara badan uu kasoo guuriyaa towraad iyo injiil ibnu qayim isaguna wuxuu qoray kitaab la yidhaha hidaayat alxayaara fii ajuubati alyahuudi waannasaara wax badan buu kasoo guuriya isaguna kutubtooda qurtubi sidoo kale iyo kooxo kale oo culammadii ka mid a kutubtii nimankaas gaalada ah way fiiriyeen iyagoo qasadkoodun uu ahaa iyo danta ay leeyihiin inay shareecada u gargaaraan wadaadka kitaabka sharxa marka wuxuu leeyahay hadalkaasaana muctamada qowlkan labaad yaa kii la cuskanaya ah oo ah inaanay bannaanayn dadka caadiga ah iyo tulaabo cilmiga caadiga ah inay fiiriyaan kutubtaas ee waa xaaraan waana ku dambaabayan hadday fiiriyaan laakiin haddii qofku uu fiirinaayo kutubtaas isagoo caalim ah oo cilmigiina ku xididaystay qasadkiisuna uu yahay difaaca diinta islaamka waa ay u bannaan tahay sida xadiiska ibnu cumar ku jirtay ana alyahuuda jaa-uu ilaa rasuuli llaahi sala alla alay slam nimankii yahuudda ahaa yaa rasuulkii sala alla ly slam u yimid fadakaruu lahu ana rajulan minhum imra'atan zanaya nin iyaga ka mid a iyo naag iyaga ka mid a yaa zinaystay yay yidhaahdeen faqaala lahum rasuulu llahi sal sl rsulka allah wuxuu yidhi maa tajiduuna fi tawraati fii sha'ni arajmi maxaad ka helaysaan kitaabkiinni towraad ahaa oo ku saabsan qofka zinaysta ee guur saxana soo maray waxa lagu samaynaayo in la rajminaayo maxaa towraad ku taa maxaa towraad ku yaalla fa qaaluu waxay yidhaahdeen nafdaxuhum wa yujladuun waan fadeexaynaynaa oo dadka dhexdoodaan ku ceebaynaynaa waana la karbaashaayaa fa qaala cabdullahi ibnu salaam cabdullahi ibnu salaama wuxuu yidhi kadabtum been baad sheegteen inna fiiha alrajma towraad waxay qoraysaa oo ku jira in la rajminaayo kan sinaystay nin inaag wuxuu doona ha ahaado ee haddana guur saxa soo maray fa aatow bitowraati fa nasharuuha towraaddii bay keeneen way kala bixiyeen fa wadaca axaduhum yaddahu calaa aayati rajmi mid yuhuudi ka mid ah yaa aayatu rajmi gacanta ku qariyo gacantiisa saaray fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha wixii ka horreeyey aayatu rajmi iyo wixii ka dambeeyey labadaba waa akhriyey fa qaala lahu cabdullahi bnu salaam baa wuxuu yidhi irfac yaddaka war gacantaada kor u qaad buu yidhi fa rafaca yaddahu gacantiisii buu kor u qaaday fa idaa fiihaa waxaa meeshii ka soo baxday oo ku jirta aayatu rajmi wuxuu qarinaya aayatu rajmi yaa soo baxday fa qaaluu markaasi waxay yidhaahdeen yuhuudi baa hadlaysa sadaqa run buu sheegay yaa maxamed maxamedow fiihaa aayatu rajmi aayatu rajmi yaa ku jirta towraad fa amara bihimaa rasuulu llahi sala alla ly slam fa rujimaa rasuulka sal ly slam in la rajmiyo yuu amray ninkii iyo naagtii zinaystay ee muxsanka ahaa waa la rajmiyey marka dhagaxaa lagu dilay qaala cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi isagii abiis ba allaha ka raalli noqdee fa ra'aytu arajula ninkii baan arkay yahuudiga ahaa yaajna-u isagoo maaragtay asturaaya almaraadka haweenaydii oo ka celinaaya dhagaxii iyadii uu difaacaya waa isu soo qalloociyey si uu dhagax uga ilaaliyo yaqiiha alxijaarata dhagaxdii buu ka ilaalinaya wadaadka kitaabka sharxa marka wuxuu leeyahay maqsuudku wuxuu yahay in xadiidkani uu kutusinayo in kutubtoodii la fiiriyaa inay xaaraan tahay waxaase laga soo reebayaa dadkii raasikhiinta ee cilmiga ku xididaystay ee qasad saxiixa ka lahaa iyo dan wanaagsan fiirada ay fiirinayaan kutubtooda oo ah inay jidkii alleh ku jihaadayaanoo ay islaamka difaacayaan nimankaas baatilkoodana caddaynayaan haddii marka taasi kuu caddaatay iska reebidda la iska reebay in towradii injiil la fiiriyo sababtuma waxay tahay inay hadda mansuukh yihiin oo la nasakhay ilaa kitaabka dambeeyaa yimide mase musuqnimadii la fiirin maayo waxaa la fiirinayaa in la bedbedelayba oo gacanta loola tegay mase mansuukhnimada iyo bedbedelaadii oo la isku daray darteed yaa loo diidaa in kutubtoodii la fiiriyo sida saxdaa waxay tahay buu leeyahay wadaadka kitaabka sharxay in iska reebidda la iska reebay in kutubtooda la fiiriyo asbaabtaasoo dhan ay sabab u tahay tan koowaad waa maxay waa in kutubtoodu ay mansuukh tahay oo la nasakhay oo risaaladii nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo risaaladii nebiyullaahi ciisa calayhi salaam waxaa lagu nasakhay risaaladii nebi maxamed sala allahu alay wasalam allana raalli kama aha in qur-aanka la raaco moogi wax kale raalli kama aha alle iyo in la raaco nebi moxamed sala alla alay slam waqtigan la jooga hadda sida loo soo bixiyo nebi moxamed wax kaloo alla uu raalli ka yahay ma jirto oon in la raaco nebi moxamed ahayn sababka labaadna waa maxay waa in kutubtoodu ay tahay kuwo wax laga bedbedelay towraad marka bedbedelaadda lagu sameeyey injiiltu bedbedelaadda lagu sameeyey waa wax aada u weyn buu leeyahay haddii marka ay tahay wax la bedelay dee laguma kalsoona in xaq laga qaato haddii qofkii fiirfiirinayay uu xaq doonaayo sababtoo ah waa wax la bedelay sida alla uu sheegay yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi alla uu yiri laakiin ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen taxriifka la sheegay ee towreed iyo injiil galay ma taxriif bedelaad ah oo gacantii loola tego wax la bedelaya mise waa bedelaad xagga macnaha ah macnihii bay maarata ku cayaarayaan ay si qalada u fasirayaan saddex qowlaa ku jirta marka arrinkaas saddex qowl yaa masaladaas ku jirta qowlka koowaad waa in bedelaadda iyo taxriifka dhacay uu yahay wax xaggii erayada ah culamo badan baana saas ku tagtay oo waxay leeyihin towraaddii alfaadeedii waa la bedbedelay qaar baa laga bedbedelay injiilna sidoo kale alfaaddii iyo erayadii qaar baa laga bedbedelay oo waxbaa laga gooyey waxna waa lagu daray mathalan alla wuxuu yidhi innii rasuulullahi ilaykum musadiqan limaa bayna yadaya min atowraati wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed hadalkii nabiyullaahi ciisa ayaa alla nooga warramay inuu nabiyullaahi ciisa uu leeyahay war reer bani israa'iilow anugu waxaan idiin ahay rasuul alle xaggiisa laga soo diray oo rumaynaaya wixii ka horreeyo towreed ahaa sidoo kalena ku bishaaraynaya rasuul gadaashay imaan doono magiciisa axmed la yidhaahdo nebigeenna maxamed sal alla ly slama axmed iyo maxamed labadaba waa la yidhaha waa laba magaco uu leeyahay haddaba bishaaradaas ku taalla suuratu saf ee qur-aankeenna maaragtay ku taalla ka heli maysid injiil ku arki maysid anaajiisha qaarkood way ku taallaa baa la yidhi laakiin afarta injiili ayagu ay cuskadaan mata iyo yuuxanna iyo marqus iyo afartaa ayagu ay cuskadaan calaa kulli xaal marka injiiladaas afarta ah ee ayaga agtooda cumdaha ka ay cuskadaan kuma jirto bishaaradaasi oo nabiyullaahi ciisa uu bishaaraynayo rasuulkeena sal slam uu ku bishaaraynayo sidoo kale masaajisha qaarkood fiqiga ah way ka takhalluseen way tirtireen sidoo kale waxyaabaha ay ku ciyaareen waxaa ka mid a towxiidkii allay ku ciyaareen oo alle oo nuqsaan loo tiirin ayaad arkaysaa towreed iyo injiilba waxaad ku arkaysaa towraaddaana kusii badane iyadoo ambiyada ilaahay maaragtay nuqsaan lagu sheegaayo oo nebiyada alleh yaa maaragtay faaxisho ku dhacay leeyihiin meesha ay xumaan ka gaareen shaki marka kuma jiro in ay taasi ka mid tahay waxyaabihii ay babedeleen ay wax ku dareen ay wax ku dareen waxna jareen taasi marka waxay xoojinaysaa qowlkan dhahaya towreed iyo injiil iyo zabuurba taxriif alfaada ku dhacayo erayadii baa wax laga babedelay culammada warkan qabtaa waxay leeyihiin taxriifkan dhacay waa taxriif lafdi ah oo erayadii xaggeedii ah waxayna soo deliilsanayaan hadalkii alle uu yidhi yuxarifuuna alkalima can mawaadicih kelimooyinkii hadalkii alle ee kitaabkooda maaragtay ku yaallay yay bedelaayaan qur-aankeenna uun yaa maaragtay isaga ilaahay u ballan qaaday in la ilaalinaayo marka kutubtaas hore waxaa ku dhacay taxriif baa ku dhacay alfaadii baa wax laga bedelay qowlka labaadna waa maxay waa midka uu bukhaari saxiixa uu ku sheegay oo wuxuu leeyahay yuxarifuuna yusiiluuna walaysa axadun yusiilu lafda kitaabin min kutub illaahi casa wajal alfaadii ma zuulinayaan buu leeyay walaakinahum yuxarifuunahu macnihii bedelayaan yata'awaluuna calaa hayri ta'wiilih fasiraaddii saxdahayd fasiraadaan ahayay ku fasirayaan jamaaco kaloo ahlucilmiga ka midana way doorteen qowlkaas oo maxay leeyihin taxriifka iyo taqyiirka iyo tabdiilka dhacay wuxuu yahay waa mid xagga macnaha ah ee alfaadii kuma dhicin waxayna soo deliilsadeen xadiidka daata aan soo akhrinaynay oo aayatu rajmi ka hadlaayey waxay yidhaahdeen afka markay ka hadlaayeen rajmigii kitaabkeenna kuma yaallo yihahdeen towraad kuma yaallo afki marka way ka inkireen suma jeedin markaasa alla wuxuu yidhi qul fa'tuu bitawraati fatluuhaa in kuntum saadiqiina towreed keena oo akhriya haddaad ku sheegaysaan ninkii marka akhrinayo towreed yaa gacantiisa wuxuu saaray aayatu rajmiguu saaray si ay u qarsoonto culammada marka qowlkan labaad qabtaahi waxay leeyihin haddii taxriifkuu yahay alfaadiyo maarata layska xadfo iyo wax noocaas oo kale ah dee aayaddaa way ka takhallusi lahaayeen markay xukunka rajmiga ka tageen oo maaragtay ay khilaafeen way tirtiri lahaayeen oo waxaan ay bedeleen bay ku dari lahaayeen kitaabkii marka bukhaari iyo jamaaco kaleo ahlicilmi kamid a saasay ku tageen taxriifka la sheegayana oo aayadaha qaarkood lagu sheegana waa taxriif xagga macnaha ay leeyihiin maa xagga alfaada maaha qowlka saddexaadna wuxuu yahay waana midka raajixa ahe ibnu qayimna uu doortay iyo kooxa ahlucilmiga ka mid ah oo maaragtay aimadii dacwad nadiye oo kale ay ka mid yihiin in taxriifka iyo tabdiilku labada dhinacba ay ku dhaceen xagga alfaadina waa laba bedelay kelimaadkiina macaanidoodii waxaan ahayn baa lagu fasiray waaadka kitaabka sharax marka wuxuu leeyahay taas baa saxa qowlkan saddexaad saxa waaqicuna waa sidaas qofkii rafiiriya labadaas kitaab towraadda marka hadda joogta iyo injiilka hadda jooga ma ahan luqadii uu ku soo degay laguma hayo laakiinse waa ay tarjamaan luqooyin kala duwanay u tarjamaan hadba luqadaha maarata bilaadaas laga isticmaalo luqooyin fara badan baa marka loo tarjamay ingiriis iyo faransiis iyo jarmal iyo iyo luqooyin kaleba qarniyo maaragtay zaman ka mid ah marka nusuustii qadiimka ahayd iyadoo maaragtay luqadeedii ku qoran ma hayaan hadda dadku sidaa darteed haddii qof uu sameeyo isbarbardhig nusuusta hadda joogta iyo nusuustii ahlucilmigu toddoba boqoloo sano mar laga joogo ama siddeed boqoloo sano mar laga joogo ay ku soo naqliyeen kutubtooda markay radinayaan kirishtaanka iyo yahuudda waxaad arkaysaa in wax iskhilaafsan ay jiraan in tarjamooyinkii towraad iyo injiil dhexdooda ay iskhilaafsiinayeen laftooda kuwii afar boqoloo sano ka horreeyey ama shan boqoloo sano ka horreeyey oo luqa carabiya ku qoran laftoodii oo kala duwan baad arkaysaa oo dabacaadkii ay kala duduwan yihiin taasi marka waxay kutusinaysaa kutubtaasi kutub la ilaaliya inaanay ahayn oo an lagu kalsoonaan karin sida ummaddaanu ay waxu kala naqliso oo isnaad ay waxugu naqliso iyagu ma haystaan oo hadda matala anaga qur-aankeenna haddii qof maaragtay barigaas caalamka iyo meesha adduunka ugu dambaysa jooga ama meesha qoraxda u dhacdo jooga uu wax isbeddel is yidhaahdo ilmihii yaryaraa ee dugsiyada dhiganaya yaryaraa yaa sheegaayo oo dhahaya ninkan waxbuu ku daray ninkan waxbuu ka nuqsaamiye saasaa marka alla kitaabkan qur-aanka uu ilaaliye meesha marka waxaa nooga soo baxday in sababta loo diiday in towrad iyo injiil la fiirfiiriyo inay tahay in kutubtaasi ay tahay kuwa la bedelay sidoo kale ay tahay kuwa la nasakhay sidaa darteed suurtagal ma aha in wax laga faa'iideysto sidaa darteed ee axaadiistii reer bani israa'iil qaarkoodna towraad bay noqon karaan qaarkoodna injiil bay noqon karaane uu rasuulku sal l slam uu ka yidhi maa xadatakum ahlulkitaabi falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waxa ahlukitaabku ay idiin sheegaan hana u rumaynina hana ku beeninina sababtoo ah waxaad dhici kartaa wax ay been abuurteen inaad u rumayso adugu waxaana dhici karta inaad ku beeniso wax maaragtay xaqiiqo ahoo aan la bedelinoo saxa annagana cilmi uma lihin waxaas sababtoo ah kutubtaas maadaama kutuba maarata gacanta loola tegay ay yihiin mana rumaynayno mana maaragtay beeninayno wixii kamid oo naloo keeno haddaanan ogaanin hadda inay maaragtay khilaafsan yihiin qur-aankii oo waxaan inagu rumaysannahay in towraaddii alla soo dejiyey uu nebiyullaahi muuse uu ku soo dejiyey taas inay tahay towraaddii saxda ahayd taasaan rumaysannahay injiilna uu yahay midkii alla uu ku soo dejiyey nabiyullaahi ciisaa kutubta alle annagu waa rumaysannaha laakiin labadan kitaab oo towrad injiil oo hadda ay gacanta ku hayaan oo wakhtiganna ay ku magacaabaan ba alcahdu alqadiim walcahdu aljadiidi ku magacaabaan new testament iyo old testament ay yidhaahdaan kuwan marka annagu gaar ahaan ma u rumaynayno ee waxaan rumaynaynaa towraaddii alle uu ku soo dejiyey nebiyullaahi muusa waxaan kaloo rumaynaynaa injiilkii alle uu soo dejiyey ee ciise ku soo dejiyey laakiin waxaan hadda la bedelay ee xagga alfaadda laga bedelay oo xaggii fasiraadda laga bedelay oo wax lagu kordhiyey oo wax laga gooyey oo tafaasiirtoodii ay ku dareen oy waxyigii alla soo dejiyey ku dhex maaragtay qaseen kaas annagu ma rumaynayno marka rumaynta la rumaynaayo kutubta alleh waa rumayn la rumaynaayo wixii alla uu soo dejiyey laakiin waxaan taxriifka iyo takyiirku ay galeen ma rumaynayno annagu wabillaahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين